waana la shaqaynaynaa intuu hadda madaxweynaha yahay oo si fiican baan la shaqaynaynaa aada iyo aad baan u garab taagannahay waxaan kale oo adeerow aan dawladda iyo maamulka iyo madaxweynaha baan ka codsanaynaa in maamulka gobolka mudug oo gobolkan ka shaqeeya nooc kasta ha ahaadeen oo meel kasta ha ka shaqeeyeen inuusan madaxweynuhu nagu hadlayn oo ildheer u yeesho nimankaas oo gobolka ka shaqeeya wax shaqo ay gobolka ka qabanayaan ma jiraan waa itus markii madaxweynuhu yimaadaa hadda gaari lala ordayaayo ciid magaaladii oo roob ku daay oo saqdi ka badatay oo arigu iska dhex fadhiisto baa hadda muxuu ahaaye gaariyool xuma inta laga soordo oo gaari iska rogaa ciid gaduudan loo diraa meesha lagu shubayaayo oo ismuujin asaga la isku muujinayo haddee taasna waddan dhan iyo ummaddan kuma horumari karayso mana sugi karayso wax hal sano madaxweyne markuu yimaado gaari ciida meel lagu shubayo aan meel kale waddankii wax laga qabanahayn oo maamul dhan oo gobolkii wax kasta ay u dhisan yihiin in in isdhaqaajinayaan uusan jirin oo madaxweynaha keliya la fiirsanayo maalinkuu yimaado la istusayo uu leeyahay uusan shaqada kaa cayrine istus oo maalinkaas orod oo muxuu ahaaye meel harjad oo istus oo isagoo dhididahayo hortaada mar iyo nimaankaasay ku shaqaynahayaan taasna waddanka ma anfacayso dawladda puntlandna ma anfacayso waa in madaxweynuhu arrintaas indho dheer u yeesho iyo maamulkiisa ay indho dheer u yeeshaan iyo wasiiradiisa ay indho dheer u yeeshaan oo nimankaas say u shaqaynayaan iyo haya halkastana markay gaalxeed soo daawaan ama soo booqdaan ayaa keliya ka dhigin oo ay kala ordahayaan oo ciidda gaduudan iyo arowga hiishiisa ay xaaqayaan iyo laamida ciidda ka buuxsatay aan la xaaqahayn iyo adigu maamul oo dhan oo isku burburay baa meeshaan yaal marka madaxweynaha iyo maamulkiisa waxaan anagu ka codsanaynaa inay indho dheer u yeesho meeshaas uusa hal sano ku ekaan oo mar kasta uu la socdo sidaas baan adeerow anagu madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo dowladda puntland baan usoo jeedinayna waa yahay magaalada dhowaan ayaa golo deegaan iyo duqdegmo loo sameeyey iyaga laftigooduna waa ay cusub yihiin marka so laysma odhan karo waad ka hor dhacday oo dhaliishaada waa dhaliil deg dega
maya deg deg maaha anigu waxaan ceeb lahayn ma dhaliilo oo arintay dhaliilshaydu arrin deg dega maaha wuxuu soo yihiin baan anigu nin weyn oo oday oo aqal ahaanay anigu sidii waxu jiraan baan uga warmarsaa muxuu ahaayey dee dadka iyo ummaddana anagu muxuu ahaye mas-uul baan ka nahay waddanka degan odayaasha waddanka degan baan ka mid nahay haddee nimanku hadday wax qabanahayaan intaasoo dawlad bay joogeen oo waxqabadkoodaa la arki lahaa golo adigu labaatan iyo siyaad ama soddonka ku dhowaa meeshaan joogo golo deegaana wax la qabanayo iyo wax caawa alla ay qabanayaan iyo meelay joogaan iyo waxay ka shaqaynayaan hataa indhad saari maysid subixii ninkaa madaxweynaha yimid baa waxaad arkaysaa dad kale orordahayo meel raggadiiba ku shubaya subaxuu tagana ninka sadanihiisu ka shaqaysanaya magaaladii iyo caradiina waa isku hurmaysaa suuqa hilibkaa la mari waayo qurubkiisii oo markaad agtaysa hilib ka soo gada dabacdeed muraacaad ku waaranaysaa markaad suuqa hilibka gashatid dhiiggii laba bilood iyo sanad ka hor baa hilibka la kor saarayaa naagaa muxuu ahaayey iyagoo waxoodii oo dhan badahoodii iyo alaabtoodii bakteriya ah hilibkii iyo gacmihii iyo wixii lagu qabanayaa hilibka in laga shaqeeyaa dadka caafimaadkiisa laga shaqeeyaa rabaa muxuu ahaayey maalin kasta la dhaqo oo la xaaqo oo laga shaqeeyo wax shaqo aan adeeg jirin oo anigu meel kasta magaaladaaan waxaan ku ahay dadka aada uga warqabo guri kasta uu ka warqabo meeshaan meel shaqa taalma ama laga shaqaynayo waa tus shaqada ayaan lagaa cayrina maalinkaas uu madaxweynuhu joogo waa meesha aniga iga muuqatay marna ma isku dayday intaadan idaacadaha la hadlin in aad guddoomiyaha toos ugu tagto oo dhaliilahan aada u sheegto
adeer uga tegin laakiin haddee niman waxa iga maqlayo calashaan wixii qabanaya baay anigu qoriga laga hortaagan yaho markaas bacdii inaad qofka u tagtid askari xumaa qori la hortaagan oo kule ma geraysid marka haddee qof aad adu wax u faa'iideyn lahayd oo aad oran lahayd war waxaan saana u baahsan yihiin aqabo waxaan waxa laga qabto oo qori lagula hortaagan yahay adiga waa iska xiisa dhacayo waa iska laabanaysaa markaa marka wadanka adeero mushkilaa taal marka anagu maamulka puntland oo madaxweynuhu u weyn yahay oo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisu waxaan ka codsanaynaa inay marka keliya lasoo booqan ee waddanka indhaha ay ku hayaan sida loo shaqaynayo iyo sida shaqada u kala socoto waxaan shaqaynahayna haddee waddanka laga wargufo iyaga iyo qashinkaba la ysraacsho anigu sidaasaan adeero ka codsanaynaa dawladda
maxaa is leedahay qaab noocee bay ku qurux badnaan kartaa gaalkacayo oo shaqo fiican laga qabtay
inuu gaalkaayo shaqo qurux badan bay u baahan tahay haddee shaqay rabtaa hadal un meel iyo kursi layska fadhiyo ma rabto waxay rabtaa hadday dawlada hoose tahay shaqay rabtaa oo caradii dawlada hoose nadiifin iyo carada muxuu ahaaye nadiifinteedii iyo wixii dawlada hoose loo maday baa laga rabaa inay magaaladii ka shaqayso oo consolkii shaqeeyo oo xee meel aan xafiis ama layska fadhiisan ama bishaa mushaar lasoo raadsan oo xoogaaga nimanka soo aruurinayaana la fiirsan ee magaaladii laga shaqeeyo oo gobernatoorihii ku kontaroolo oo madaxdii kula ku kontaroosho oo belayskii la kontaroolo oo askarkii la kontaroolo waxay qabanayaan haddee meeshaa yar waxqabad bay gaalkayo u baahan tahay uma baahna madaxweyneha imaanaya hala kala orday ciid gaduudan ha lala orday iyo meeshaas ee muxuu ahaaye hadba ha lagu shubo meeshii quruntay oo dadku indhihiis wada qabanayeen ciid gaduudan baa lagu shubayaa subaxii duulaana u dambaysa ka sana ka sana buu maruu soo boolaa ka sanadaasaa la fiirsanahaya marka waddan dhan oo ummad intaasoo milyana degan tahay